halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiye fara badan oo masiixa quseeyo ku qoran yihiin
ummadii reer israa'iil baa aflaxdu eebowhod baahunka kale ka doortay ummadii reer israa'iil baa aflaxdu eebowhod baahunka kale ka doortay ummadii reer israa'iil baa aflaxdu eebowhod baahunka kale ka doortay
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay kitaabkii ishaaciyah cutubkiisa koowaad oo waxaannu ka soo faalloonnay sidii boqor xisqiyah oo ahaa boqor wanaagsan loogu soo hanjabay waxaana warqadda hanjabaadda ah ay ka timid ribshaaqeeh oo watay ciidamadii sanxeriib oo ahaa boqorkii reer ashuur sida ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa lix iyo toban iminkase waxaannu horay idinku sii wadaynaa isla kitaabkii ishaaciyah cutubka lix iyo soddonaad aayadda labaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo boqorkii ashuurna wuxuu laakiish ka diray ribshaaqeeh oo ciidan fara badan wata oo wuxuu boqor xisqi ah ugu diray yeruusaalem oo wuxuu is-agtaagay biyomareenkii balliga sare kaasoo ku dhex yiil waddada barrinkii dharmayraha sanxerib isagu iskuma dhibin inuu u yimaado qabashada magaalada shakhsiyan laakiin wuxuu soo diray ciidamo uu watay ribshaaqeeh waxaa haddaba iyagii la dhigay waa ciidamadii u watay ribshaaqeehe magaalada yeruusaalem oo ninka la yidhaahdo ribshaaqeeh wuxuu isku dayey inuu bakhdin geliyo xisqiyah iyo dadka yeruusaalem si ay isku dhiibaan markaasaa boqor xisqi ah wuxuu soo diray guddi isaga ka socota oo ribshaaqeeh la soo xaaltanta waxaana qorniinka uu leeyahay sida ku qoran cutubka lix iyo soddonaad aayadda saddexaad sida tan oo markaasaa waxaa u soo baxay elyaqiim ina xilqiyah oo reerka u sarreeyey iyo shebnaa oo karraaniga ahaa iyo yo'aax ina aasaaf oo ahaa taariikhqorihii xisqiyah wuxuu soo diray ergadan saddexda ah si ay ku ogaadaan shuruudaha boqorka sanxariib ahi uu ka doonayo boqorka yeruusaalem waxaanan iminka eegaynaa maaddada ku saabsan reer ashuur oo iyagu dalbanaya in magaalada yeruusaalem iyaga lagu wareejiyo shuruudda laga doonayo reer banu israa'iil oo xalka keenaysa waxay noqonaysaa inay yeruusaalem ka baxaan waxaana sidaasi dalbanaya boqorka reer ashuur oo haatan u soo diray abaanduulihiisii la odhan jiray ribshaaqeeh yeruusaalem si uu ula diriro isagiina wuxuu hareereeyey magaaladii reer banu israa'iil haddaan qorniinka idinka akhrinno xaalkan ayaannu haatan eegaynaa cutubka soddon iyo lixaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan markaasaa ribshaaqeeh wuxuu iyagii ku yidhi waxaad xisqiya haddeer ku tidhaahdaan boqorka weyn ee boqorka ashuur ah wuxuu kugu leeyahay war waxaad ku kalsoon tahay oo aad isku hallaynaysaa waa maxay ribshaaqeeh faan iyo isla weynin baa ku badan hadalkiisa oo wuxuu doonayaa inuu cabsi ku beero boqorka reer yuhuudda wuxuu kaloo doonayaa cidda xisqiyah uu isku hallaynayo inuu ogaado oo markii hore wuxuu carrabaabay masar oo waxay la ahayd inuu masar kaalmo ka malaysanayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa cutubka soddon iyo lixaad aayadda lixaad waxaana qornan sida tan bal ogow waxaad isku hallaynaysaa oo ul ahaan u qaadanaysaa coosduurkan burburay kaasoo ah masar oo isna haddii nin uu ku tiirsado gacantuu ka galaa uu ka muda oo boqorka masar oo fircoon ahu saasoo kaluu u yahay kuwa isaga isku halleeya oo dhan reer ashuur waxay doonayeen inay qabsadaan masar laakiin reer yuhuuddah ayaa waddadii ka xidhay runtuna waxay tahay in xisqiyah uu caawimaad ka dalbanayay masaarida isla sidii boqor aaxaasba masar caawimaad uu u weyddiistay kol hore hase ahaatee xisqiyah wax caawimaad ah kama helin ama kama doonaynin hase yeeshee ribshaaqeeh kuma qaldana tuhunkiisan ah in xisqiyah oo ka fakarayo inuu masar caawimaad ka doonto ribshaaqeeh haatan wuxuu leeyahay sida ku qoran qorninka cutubka soddon iyo lixaad ee kitaabka ishaaciyah aayadda toddobaad sida tan laakiinse haddaad igu tidhaahdid waxaannu isku hallaynaynaa rabbiga ilaahayaga ah miyuusan isagu ahayn kii meelihiisii sarsare iyo meelihiisii allabarigaba uu xisqiyah wada dumiyey isagoo dadka yuhuuddah iyo dadka yeruusaalemba ku leh meeshan allabariga horteeda waa inaad ilaah ku caabuddaan haddaba bal eega sida abaanduulaha reer suuriya ama aashuur uu u qaldanaa haatan wuxuu ku qaldan yahay fikraddiisan ah in xisqiyah uu diido amarkii ilaah waxaase xisqiyah uu burburiyey waxyaabihii dadkii reer banu israa'iil ee degganaa boqortooyada koonfureed ay caabudi jireen iyagoo weliba taasi uga soo hor jeeda ilaaha ciidamada waxay markaasi la noqotay in xisqiyah aan ilaah raacsanayn ama u haysanin taageeradiisa ama tabantaabadiisa wuxuu leeyahay ha igu odhan ilaah baan isku hallaynayaa waayo miyaannu adigu ahayn kii meelihiisii sare wada gubay taasi waa dhab laakiin meelaha xisqiyah uu burburiyey ma ahayn meelo ilaaha ciidamada ee reer banu israa'iil lagu caabudo wuxuuse xisqiyah dadkiisii oo dhan ku amray inay allabaryadooda taambuugga ilaah hortiisa ku bixiyaan waana wax ilaah raalli uu ka yahay oo sharciga reer banu israa'iil ku qoran waa kii nebi muuse uu qoraye haddaba ribshaaqeeh ma aannu aqoonin farqiga u dhexeeya in meelaha sare ee aannu ilaaha ciidamadu ku amrin reer banu israa'iil in wax lagu bixiyo waxaa keliya oo la oggolaa in wax lagu bixiyo macbudka reer banu israa'iil gudihiisa ciddii meel kale wax ku bixisa waxay khatar ugu jiraysaa xukun ilaah dhankiisa ka imaanaya dad badan oo waxaa jira kuugu odhanaya warkaas waa kiristaan oo ilaah caawini maayo ha yeeshee garan maayaan in masiixinimadu ay tahay tan keliya ee ilaah loogu adeego ciise masiixna wuxuu ku yidhi naagtii reer samaariya naag yahay irumee saacaddu waa imaanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama yeruusaalem midnaba waxaa kaloo ciise masiix uu leeyahay oo kale saacaddu way imaanaysaa oo way joogtaa iminkada markii caabudayaasha runta ahi ay aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta waayo aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale marka sidaas uu leeyahay lagaa dooni maayo inaad labawejiile ahaatid laakiin waa inaad isweyddiisaa miyaan ilaah dhab ahaantii ku caabudaa ruuxa iyo runta waayo waxaannu garanaynaa in masiixu u yahay runta jidka iyo nolosha oo wuxuu leeyahay ninna aabbaha uma yimaado xaggaygu ku yimaado maahee haddaan horay idinku sii wadno taariikhdii reer banu israa'iil iyo reer ashuur iyo sidii waxyigii nebigu uu ahaa ayaannu eegaynaa haatan cutubka soddon iyo lixaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan haddaba waan ku baryayaaye bal sharad la dhigo sayidkayga oo ah boqorka aashuur haddaba waxaan ku siin doonaa laba kun oo faras haddaad rag fuula u heli kartid bal sidee baad u celin kartaa sargaal ka mid ah kuwa ugu yaryar ee addoommada sayidkayga oo sidee baad masar isugu hallaynaysaa inay ku siinayso gaari fardood iyo rag fardooley ah haddaba ma jirto si uu boqor xisqiyaa xooggiisa ugu difaaci karo magaalada yeruusaalem markaasina ribshaaqeeh ballanqaad buu u sameeyey xisqiyah oo wuxuu leeyahay laba kun oo fardood baan ku siinayaa hase yeeshee arrinkii afraad oo ah arrin cajiib ah wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka soddon iyo lixaad aayadda tobanaad ee baalka sagaal boqol iyo labaatan sida tan haddaba miyaan rabbiga la'aantiis ugu kacay meeshan inaan baabbi'iyo rabbigu wuxuu igu yidhi dalkaas ku kac oo soo baabbi'i wuxuu haatan leeyahay ilaaha reer banu israa'iil ayaa reer aashuur soo diray inay yeruusaalem la diriraan oo wuxuu leeyahay ilaah iyaga reer ashuur ah ayuu la jiraa iminka haddaba waa wax xiise leh inuu sidaasi ku andacoonayo oo waxaa la mid ah jarmalka oo iyagu dagaalkii koowaad iyo kii labaadba u haystay in ilaah iyaga uu la jiro ama uu micigooda yahay hase yeeshee ilaah lama jirin jarmalka amase gaashaanbuurtii kale midna weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabkan ishaaciyah cutubkiisa soddon iyo lixaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaa elyaakhiim ina shabnaa iyo yo'aax waxay ribshaaqeeh ku yidhaahdeen waannu ku baryaynaaye nagula hadal afka reer suuriya annagoo addoommadaada ah waayo isagaannu garanaynaa oo ha nagula hadlin afka yuhuudda iyagoo dadka derbiga dul jooga ayna maqlayaan haddaba raggan ergada ah waxay garanayeen luqadda reer suuriya ama reer aashuur hase yeeshee ribshaaqeeh wuxuu ku hadlayey afka cibraaniga ilaa iyo haatan oo waxaa hadalkiisa maqlayey askartii derbiga ilaalinaysay oo wuxuu doonayaa inuu niyad jebiyo askarta oo aanay la dagaalamin si khasaaraha boqorka suuriya uu u yaraado wuxuu iska dhigayey sida inuu iyaga ka doonayo inuu gaashaanbuur la samaysto wuxuuse u socday inuu magaalada beliliqaysto fardaha uu sheegayo ee uu siinayo reer banu israa'iil muu isaga dhaqaalaysto oo uu dalkiisa ku haysto ujeeddada uu u yimid magaalada waxay ahayd inuu dahabkeeda badan dhaco haddaan horay idinku sii wadno iminka oo aannu eegno cutubka soddon iyo lixaad ee kitaabka ishaaciyah aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan waxaa qoran sida tan iska jira oo yuusan xisqiyah idinsa sabin isagoo leh rabbigu waa ina samata bixin doonaa waayo quruumaha ilaahyadoodii midkoodna miyuu dalkiisa ka samata bixiyey gacanta boqorka aashuur bal meeye ilaahyadii xamaad iyo arafaad oo meeye ilaahyadii safarwayiim iyagu miyay samaariya ka samata bixiyeen gacantayda bal waa kuwee kuwa ku jira ilaahyada dalalka oo dhan oo dalalkooda ka samata bixiyey gacantayda haddaba rabbigu sidee buu yeruusaalem gacantayda uga samata bixin karaa ninkan kibirka badan ee ribshaaqeeh ah wuxuu ku faanayaa inaan ilaahyadii kale ee qurumaha ayaan gacantiisa ama gacantooda ka badbaadin dadkii ay horay u soo qabsadeen wuxuu leeyahay maxay haddaba reer banu israa'iil ka malaynayaan yehofa ma inuu samata bixiyo bay sugayaan marka uu sidaas leeyahay wuxuu ilaaha ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil la simaya asnaamtii iyo ilaah ku-sheegyadii dadkii berigaasi ay caabudi jireen bal iminka aynu eegno maaddadan kale oo qusaysa warbixintii ergada la soo siiyey iyo shuruudihii qaraaraa ee reer ashuur haddaba haatan ergadii boqorku waxay akhbaar ka keeneen rabshaaqeeh waxayna siiyeen boqor xisqiyah oo doonayay bal inuu helo qaab uu dagaalka uga fursan karo haddaan markaasi qisada idiin sii wadno cutubkan soddon iyo lixaad aayadda laba iyo labaatanaad ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba haatan ergadii boqorku waxay akhbaar ka keeneen ribshaaqeeh waxayna siiyeen boqor xisqiyah oo doonayay bal inuu helo qaab uu dagaalka uga fursan karo haddaba haatan ergadii boqorku waxay akhbaar ka keeneen ribshaaqeeh waxaanay siiyeen boqor xisqiyah oo doonayay bal inuu helo qaab uu dagaalka uga fursan karo haddaan markaasi qisada idinka sii wadno cutubka soddon iyo lixaad aayadda laba iyo labaatanaad ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan markaasaa waxaa xisqiyah u yimid eliyaaqiim ini xilqiyah oo reerka u sarreeyey iyo shabna oo karaanigii ahaa iyo yo'aax ina aasaaf oo taariikh qorihii ahaa iyagoo dhar jeexjeexan oo waxay isagii u sheegeen ribshaaqeeh ereyadiisii markii ay warkan xun u keenayeen boqorka ayay ergadu dharkoodii soo jeexjeexeen waxaanay taasu muujinaysaa in arrinkii loo soo diray ay ku fashilmeen oo aanay jirin wax u cuntami kara boqorka ergadii niyadda jabsanayd baa waxay xisqiyah iminka siinayaan warbixintooda sida ku qoran cutubka soddon iyo toddobaad aayaddiisa koowaad ee baalka sagaal boqol iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo markii boqor xisqiyah taas maqlay intuu dharkiisii jeexjeexay oo jooniyad guntaday ayuu gurigii rabbiga galay haddaba bal eeg wixii xisqiyah oo sameeyey wuxuu kaga jawaabay akhbaarkii naxdinta lahaa qaab muujinaya inuu yahay nin rumaysad leh haddaba marka la eego marxaladdii uu ku sugnaa iyo dhibaatadii ka soo horjeedday ayuu wuxuu gartay inuu soo aado guriga rabbiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka soddon iyo toddobaad aayadaha labo ilaa afar waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan markaasaa eliyaaqiim oo reerka u sarreeya iyo shabnaa oo karaanigii ahaa iyo duqowdii wadaaddada iyagoo jooniyada qaba u diray nebi ishaaciyah oo ahaa ina caamoos oo iyana waxay ku yidhaahdeen xisqiyah wuxuu kugu leeyahay maanta waa maalin dhibaato iyo canaan iyo caay waayo carruurtii way dhalan lahayd laakiinse xoog lagu dhalaa ma jiro waxaa laga yaabaa in rabbiga ilaahaaga ahu uu wada maqlo erayadii ribshaaqeeh kaasoo sayidkiisii ahaa boqorka aashuur uu u soo diray inuu caayo ilaaha nool waana suurtoodaa inuu rabbiga ilaahaaga ahu canaanto kan uu ereyadiisii maqlay haddaba sidaas daraaddeed u ducee kuwa hadhay xisqiyah wuxuu markii hore u diray addoommadiisii nebi ishaaciyah taasina waa ficil rumaysad ah oo ka yimid dhanka boqor xisqiyah wuxuu markaasi ka baryayaa inuu ishaaciyah u duceeyo waxaan arkaynaa in xisqiyah uu soo faray ergada farriinta oo wuxuu ku leeyahay ishaaciyah ilaahaaga mase odhanin ilaaheenna hase yeeshee gadaal dambe ayuu ka sixi doonaa bal haatan aynu eegno sidii ilaah uu u dhiirigelinayo xisqiyah iyadoo farriintana uu bixinayo ishaaciyah haddaan horay idinku sii wadno kitaabka ishaaciyah ayaannu iminka eegaynaa cutubka soddon iyo toddobaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed boqor xisqiyah addoommadiisii waxay u yimaadeen ishaaciyah oo ishaaciyah wuxuu ku yidhi waxaad sayidkiinna ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu ku leeyahay ha ka cabsan erayadii aad maqashay oo mididiinnadii boqorka aashuur ay igu caayeen ilaah wuxuu u xaqiijinayaa xisqiyah in hadalladii boqorkii aashuur aannu ka dhegamarnayn balse uu maqlay isla markaana ilaah isma moogaysiinayo hadalladiisii haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadda toddobaad sida tan bal ogow jinni baan gelin doonaa oo belof buu maqli doonaa markaasuu ku noqon doonaa dalkiisii oo waxaan ka dhigi doonaa in seef lagu dilo isagoo dalkiisii jooga ilaah haatan wuxuu leeyahay boqorkaasi laguma dili doono magaalada yeruusaalem agagaarkeeda laakiin waxaa lagu dili doonaa dhulkiisii haddaba waxaa aayaddan ku qoran waa la kaamili doonaa cilmiyan sidaannu arki doonno ilaah wuxuu halkan inoogu sheegayaa baaba'a ku imaan doona reer aashuur balse marka hore aynu eegno maaddada ku saabsan warqaddii hanjibaadda ahayd ee xisqiyah haddaba xisqiyah wuxuu ku soo laabtay ciidamada wuxuuna ogaaday in boqorka reer ashuur uu ka tegay laakiish isagoo doonaya inuu weerar ku bixiyo libnaah haddaba warar laysla dhex marayay baa ciidamada soo gaaray waxaana la lahaa ciidamadii boqorka waxaa soo weeraray reer masar ribshaaqeeh wuxuu ka baxay agagaarka yeruusaalem si ku meel gaar ah si uu ciidamo ugu diro ciidamadii kale ee reer ashuur laakiin isagoo aan doonaynin inuu ka noqdo arrinkii hore ee loo yimid meesha ayuu xisqiyah u diray warqad kale oo ka timid sanxeerib oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka soddon iyo toddobaad aayadda tobanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo labaatan ee axdigii hore sida tan xisqiyah oo ah boqorka dalka yuhuudda waxaad ku tidhaahdaan ilaahaaga aad isku hadlaysaa yuusan ku khiyaanayn isagoo kugu leh yeruusaalem gacanta loo gelin maayo boqorka ashuur wuxuuna isaguna ku celinayaa islahanjibadii wuxuuna isaguna ku celinayaa islahanjibaaddii horeba uu u bixiyey ribshaaqeeh oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka soddon iyo toddobaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan bal eeg waad maqashay wixii ay boqorrada ashuur dalalkan oo dhan ku sameeyeen iyo sidii ay dhammaantood u wada baabi'iyeen haddaba adiga ma lagu samato bixinayaa quruumihii ay awowayaashay baabi'iyeen ilaahyadoodii miyay samato bixiyeen kuwaasoo ahaa goosaan iyo xaaraan iyo resef iyo reer ceedan oo talasaar degganaa sanxeeribna wuxuuba ka daray ama ka sii daray ribshaaqeeh oo wuxuu leeyahay ma jiro ilaahyadii quruumaha oo midkood ka samata bixiyey dadkiisa gacantii reer ashuur haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno iminka cutubka soddon iyo toddobaad ee kitaabka ishaaciyah aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo balmeeye boqorkii samaad iyo boqorkii arfaad iyo boqorkii magaalada sefarwayiim iyo kii xeena iyo kii ciwaah wuxuu haatan soo xiganayaa boqorku dhacdo taariikheed ay dhib badan tahay in laga jawaabo bal iminkana aynu eegno salaaddii xisqiyah oo ahaa boqorkii deegaamada yuhuuddah bal waxaad eegtaa ficilka uu la imaanayo xisqiyah waa wax aad u wanaagsan qaabka uu haatan wax u samaynayo sida ku qoran cutubka soddon iyo toddobaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan markaasaa xisqiyah warqaddii uu ka qaatay gacantii wargeeyayaashii uu akhriyey dabadeedna wuxuu tegay gurigii rabbiga oo warqaddii ku kala bixiyey rabbiga hortiisa oo xisqiyah wuxuu baryey rabbiga uu yidhi rabbiyow rabbiga ciidamadow ilaaha reer banu israa'iil kan kerubiimta ku dul fadhiyow waxaa tahay ilaah oo adiga keligaa ayaa ah ilaaha boqortiyooyinka dunida oo dhan oo cerka iyo dhulkana adigaa sameeyey isla markii uu warqaddan helay ayaa xisqiyah ilaah uu u yimid oo warqaddiina hortiisa buu ku kala bixiyey wuxuuna bilaabay inuu ilaah la hadlo isagoo baryootamaya haddaba nin waliba oo cilmi leh oo reer banu israa'iil ah ayaa wuxuu rumaysnaa in ilaahooda uusan ahayn oo keliya ilaaha reer banu israa'iil waxayse rumaysnaayeen inuu yahay kan xukuma boqortiyooyinka dunida oo dhan boqor sulaymaan ayaa isna wuxuu yidhi mar uu ilaah salaad la hor yimid sida tan ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka siddeedaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan haddaba ma dhabbaa in ilaah dhulka degganaan doono xataa samada iyo samada samooyinku kuma qaadi karaan haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu kuu qaadi karaa shakhsi waliba ee reer banu israa'iil ahi wuxuu rumaysan yahay in ilaahii ibraahim isxaaq iyo yacquub uu yahay ilaaha samada iyo dhulkaba abuuray xisqiyahna isagoo baryootinkiisa hordhigaya si uu dadkiisa uga samato bixiyo hanjabadda reer ashuur ayuu leeyahay sida tan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu iminka eegno baalka sagaal boqol kow iyo labaatan ee kitaabkii ishaaciyah oo qayb ka ah axdigii hore cutubka toddoba iyo soddonaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaa qoran sida tan rabbiyow dhegta u dhig oo maqal oo rabbiyow indhahaaga fur oo arag bal maqal seenxeeriib erayadii uu u soo diray inuu ilaaha nool ku caayo oo dhan rabbiyow sida runta ah boqorrada aashuur waxay baabi'iyeen qurumihii oo dhan iyo dalalkoodiiba oo ilaahyadoodiina dabbay ku dhex tuureen waayo iyaga ilaahyo ma ay ahayn laakiinse waxay ahaayeen wax gacanta lagu sameeyey oo ahaa qoryo iyo dhagaxyo oo sidaas daraaddeed iyagu way baabi'iyeen xisqiyah wuxuu ilaah u muujinayaa warqaddan wuxuuna dareenkiisa u soo weecinayaa in warqaddanu ilaah ay ka soo horjeeddo haddaba waxaannu garanaynaa in mid waliba ay ilaah isku taaga ugu dambayntiisu ay tahay baabba habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal haddaba qisadan horay idinku sii wadi doonnaa isaga uunka kaaloo dhan ka doortay awal yaa aakhirna ku soo afjariyo awal yaa aakhirna ku soo afjariyo iyagoo uunka kaaloo dhan ka doortay eraygiisow ku aamiino adkeeye eraygiisow ku aamiino adkeeye iyagoo uunka kaaloo dhan ka doortay ilmaagoodii dib u eg ma iloobin ilmaagoodii dib u eg ma iloobin masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subalna ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ubanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin